halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u sarraysa oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay inaan markii aynu ilaah baryayno u hadalno sida kuwa amar siinaya ilaah haddaba ilaah dooni maayo inaan si qallabsan oo axmaqnimo ah ula hadalno waa isaga kan qorshaha ka leh nafsaddayada markaana haddii aynu aragno in ilaah aannu ina siinin wixii aynu horay u weyddiisannay waa inaan garanno in jawaabtu ay noqotay maya marka waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal yaynan ilaah ka dhigin sida inuu yahay farriin wade innaga inoo adeega ilaah waa kii ina uumay waana inaan ku ixtiraamno sida nolosheenna uu ka dhigay haddii aynu xubeerro nahay waa inaan raalli ku ahaanno mana ahan inaan dad maalkiisa soo boobno ama aan dhacno waa inaan raadinno dariiq kale oo aynu nafsaddayada wax ugu qabanayno mase ahan inaan reero kale geel ka soo dhacno innagoo doonayna inaan noloshayada horumarinno haddii geelaas aad dhacdaan oo aad kaxaysataan oo soddon sannadood kadib adigoo oday ah oo tabar yareeyey aad damacdo inaad ilaah wax weyddiisato ma suurtowda in ducadaada laga aqbalo marka isla sidaas oo kale waxaa jira waxyaabo ilaah noloshaada uu ka eegayo kuwaasoo loo baahan yahay in marka hore wax laga qabto haddii taasu ayaan dhicin ma ahan inaad ilaah ku eedayso inuu ka aamusay ama ducadaadii aannu aqbalin ha yeeshee marka hore waa inaad buuxisaa shuruudaha ilaah adiga uu kaa doonayo si ducadaada ay u gaarto isaga waana inaad rumaysataa ciise masiix oo aynu garanayno inuu yahay kan midigta ilaah fadhiya isagoo inoo ducaynaya innaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haatan kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee baalka lix boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan bal xumaatooyinkayga iyo dembiyadaydu waa imisa bal xadgudubkayga iyo dembigayga i ogeysii bal maxaad wejigaaga u qarinaysaa oo aad iigu haysataa sidii mid cadow kuu ah ma waxaad dhibaysaa caleen iska bidaysa oo ma waxaad eryanaysaa xaab engegay waxaa caddaan ah in nebi ayuub uu doonayo inuu ilaah la xaajoodo wuxuuna doonayaa inuu ogaado dembiyadii iyo xadgudubkii u galay intaa ay gaarayaan wuxuuna fahmi lahaa waxa loo wareemay wuxuu leeyahay waxaan la mid ahay sida caleen iska bidaysa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo weliba cagahayga waxaad gelisaa jeebbooyin oo jidadkayga oo dhanna waad wada fiirisaa cagahaygana xad baad u dhigtaa oo waxaan la mid ahay wax qurmay oo baaba'aya iyo sida dhar aboor cunay oo kale saaxiibayaal nebi ayuub wuxuu dareensan yahay inuu sii baaba'ayo umana jeedo danta laga leeyahay silicaan lagu soo dejiyey waxaa iminkana bilaabanaya cutubkii afar iyo tobanaad waxaana mawduuca cutubkani uu noqonayaa ayuub oo u murugoonaya dhimashadiisa si bal aynu xaalkaasi wax uga ogaanno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno baalka lix boqol sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ninkii naagu dhashaaba cimrigiisu waa maalmo yar iyo dhibaato miidhan haddaba wuxuu nebi ayuub ku hadlay run aad u weyn oo bini'aadmigu dhibaatida waa la dhalataa innaga oo dhan dhibaato ayaa ina haysata oo elifaas ayaa horay inoogu sheegay markuu lahaa sida ku qoran cutubka shanaad aayadda toddobaad laakiinse bini'aadmigu dhibaato buu u dhashay sida dhimbiiluhu kor ugu duulaan haddaba qof waliba oo bini'aadan ah wuu garanayaa waxa dhibaato ay tahay oo looga sheekayn maayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub cutubka afar iyo tobanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan wuxuu u soo baxaa sida ubax oo kale oo haddana waa la gooyaa oo wuxuu u cararaa sida hoos oo kale oo innaba siima raago ayuub wuxuu leeyahay dhimashadu waa wax aan laga waabanaynin waxaana qasab ah inaan dunidan mar uun ka tegi doonno noloshu waa sida hoos markii qorraxdu ay dhacdo maxaa ku dhacaya hooskaas wuu baaba'ayaa noloshuna waa sidaas oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan haddaba ma mid sidaas oo kalaad indhaha u kala qaadaysaa oo ma anigaad xukun ila soo gelaysaa wuxuu ayuub leeyahay noloshaydu waa sida ubaxa la jaro iyo sida hooska libra wuxuu kaloo leeyahay iyadoo weliba ay sidaasi tahay ayaa ilaah i arkaa oo welibana xukun dusha iga saaraa haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan afar iyo tobanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda afaraad waxaana qoran sida tan bal yaa wax wasaq ah wax nadiif ah ka soo bixin kara xataa mid qura oo saas yeeli karaa ma jiro ayuub haatan hadal saxiix ah ayuu ku hadlayaa oo wuxuu leeyahay innaga oo dhaniba waxaannu wadan nahay dembiilayaal daa'uudna wuxuu yidhi sida ku qoran baalka toddoba boqol lix iyo soddon ee axdigii hore zabuurka konton iyo koowaad aayadda shanaad bal eeg aniga waxaa laygu qabanqaabiyey xumaan oo waxaa hooyaday ay igu uuraysatay dembi sidee baa midkeeyo abuur aan dembi lahayn ku noqon karaa marka aynu ka soo farcannay aadan iyo xaawo haddaba waa run inaan wax wasaq ah wax nadiif ah ka soo bixi karin waana sharci caam ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka afar iyo tobanaad aayadda shanaad ee baalka lix boqol iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan maxaa yeelay dadka cimrigiisu waa go'an yahay oo inta bilood oo uu jirayo tiradoodana adigaa haya oo waxaad u dhigtay soohodin uusan dhaafi karin ayuub wuxuu leeyahay maadaama uu yahay qof bini'aadan ah wuxuu rumaysan yahay in cimrigiisu uu qoran yahay daa'uudna oo isna arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay inkastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada wuxuuna taasi ula jeedaa markii qofka bini'aadanka ahi uu dhasho ilaa inta uu ka soo gaarayo wakhtiga dhimashada wuxuu ku dul socdaa dooxada hooska dhimashada oo uu ula jeedo dunidan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka afar iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa toban ee kitaabkii ayuub waxaa qoran sida tan waayo haddii geed dheer la gooyo rajuu leeyahay inuu mar kale soo biqlo iyo in laantiisa curdanka ahu ayaan joogsan inkastoo xididkiisu uu ciidda ku dhex gaboobo oo ay jirriddiisiina dhulka dhexdiisa ku dhimato biyaha urkooda ayuu ku soo biqli doonaa oo waxaa ka soo bixi doona laamo curdun ah oo dhalata la moodo laakiinse ninku wuu dhintaa wuuna iska baaba'aa oo ninka naftu waa ka dhacdaa oo bal xaggee buu joogaa isagu haddaba waa run in dadku ay horumar sameeyaan oo caan bay dunida ku noqdaan dabeetana way iska tagaan halkee bay tegayaan waxaa laga yaabaa in qaarkood taallooyin loo sameeyo kuwana waddooyin lagu magacaabo ha yeeshee maxaa wanaag ah oo taasi ku jira maxayse u taraysaa taasu nin dhintay ha yeeshee hadalkii hore wuxuu ku soo biyo shubanayaa kuwan soo socdaa ee ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka afar iyo tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan mar hadduu nin dhinto miyuu soo noolaanayaa maalmaha dadaalkayga oo dhan waan iska sugi lahaa ilaa uu isbeddelkaygu yimaado waad ii yeeri lahayd oo anna waan kuu jawaabi lahaa oo adna waxaa damac kaa geli lahaa shuqulkii gacmahaaga haddaba dadku waxay had iyo goor isweydiiyaan haddii qofku uu dhinto inuu haddana mar labaad soo noolaanayo iyo in kale welibana haddii uu dhinto ayuub wuu garanayaa in ilaah uu u yeeri doono isaga oo uu ka jawaabi doono baaqaasi marka dhanka kale laga eego ilaah nooma kala dhammaan haddii aynu dhimanno kadib dhimashaduna ma ahan dhammaadka wax waliba waxaan maqli doonnaa ayuub oo leh sida ku qoran cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan laakiinse waan ogahay in kii isoo furtay nool yahay iyo inuu ugu dambaysta dhulka ku istaagi doono oo markii haraggaygu sidaas u baaba'o dabadeed ayaan anigoo aan jiir lahayn ilaah arki doonaa kaasoo aan aniga qudhaydu arki doono oo indhahaygu ay fiiri doonaan oo aanay kuwa mid kale arkaynin qalbigayga waa taag daran yahay cutubkan oo dhan wuxuu ayuub kaga hadlayaa in geeridu ay mar nolosha dhaanto ayuubna uu soo gaaray xilligaasi inkastoo aynaan dhammaystiraynin xigashada cutubkan haddana waxaan idinkula talinayaa inaad wada akhrisaan waxaana intaasi ku soo dhammaanaya cutubka afar iyo tobanaad waxaannu haatan soo gaarnay cutubka shan iyo tobanaad oo aannu idiin soo koobi doonno cutubkan waxaa ka bilaabanaya wareeggii labaad ee wadaxaajoodka waxaana ku hormaraya elifas kii reer teemaan waxaad ogaataa in elifas uu ahaa nin xiiseeya waxyaabaha ruuxa wuxuuna arkay muuqaallo waxaanay la tahay in khibradihii la soo gudboonaada ay dadku maqlaan ha yeeshee khibraduhu kuma sallaysna had iyo goorba hadallada ilaah elifasna wuxuu adkaynayaa khibradihiisa waanay adag tahay sida qofka ceenkaasi oo kale ah loo maareeyo waxaannu haatanna eegaynaa baalka lix boqol iyo lixdan ee axdigii hore cutubka shan iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qoran sida tan markaasaa elifas kii reer teemaan isagii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war nin xikmad lahu miyuu ku jawaabaa aqoon aan waxba tarayn oo bal miyuu calooshiisa ka buuxiyaa dabeesha bari miyayse ku habboon tahay inuu ka xaajoodo hadal aan faa'iido lahayn amase hadalle uusan innaba wanaag ku samayn karin elifas wuxuu leeyahay war ayuubow hadalladaadu miisaan ma leh oo waad iska hadlaysaa mar kale ayaannu arkaynaa in elifas aanay gargaar siinaynin nebi ayuub ama aannu qalbiqaboojin u haynin bilxaqiiqa weerar buuba ku hayaa oo wuxuu isku dayayaa inuu baabi'iyo ilaa uu wax qirto ha yeeshee sidaasi ma ahan sida loola macaamilo qof sida ayuub oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka shan iyo tobanaad aayadaha afar ilaa lix waxaa qoran sida tan cabsida waad baabi'isaa oo cibaadadana ilaah hortiisa waad ka joojisaa waayo afkaaga waxaa wax bara xumaantaada oo waxaad doorataa carrabkii qaa'inka haddaba waxaa ku xukuma afkaaga oo aniga ma aha hubaal bushimahaaga qudhooda ayaa kugu marag fura elifas wuxuu haatanna leeyahay ayuub isagaa isku marag furaya markaas elifas wuxuu ka daba qaatay ayuub sidaad arkaysaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda toddobaad ee isla cutubkan shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan war ma ninkii bini'aadmiga ugu hor dhashaa tahay mase buuraha hortooda baad soo dhalatay wuxuu ku leeyahay markanna war ayuubow waxaad iska dhigaysaa nin beri hore dhashay oo wax waliba garanaya weli waxaynu ku guda jirnaa xigashada kitaabka ama jawaabtii elifas sida ku qoran cutubka shan iyo tobanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan war talada qarsoon oo ilaah miyaad maqashay oo nafsaddaada miyaad xikmad ula hadhay war maxaad og tahay oo aanan annagu ogayn oo bal maxaad garanaysaa oo aanan garanayn weli elifas wax tala ah ku caawiyi maayo nebi ayuub laakiinse wuu la murmayaa markaana ayuub ka hadli maayo wax qalbiqaboojin ah saaxiibkiis elifas markaana ayuub ka heli maayo wax qalbiqaboojin ah saaxiibkiis elifas haddaan horay idinku sii wadno aayadda tobanaad ee kitaabkii ayuub cutubkiisa afar iyo tobanaad baalka lix boqol kow iyo lixdan waxaa qoran sida tan waxaa nala jooga rag cirro leh iyo odayaal da'weyn oo aabbaha ka sii filweyn wuxuu haatan ku leeyahay ayuubow waxaa halkan jooga rag cuqaal ah oo kaa filweyn oo xikmadduna dhankooday jirtaa oo adiga kulama jirto ha yeeshee taasu waa hadal dood ah oo aan runta ku sallaysnayn iminkana bal aynu eegno cutubka shan iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan bal bini'aadmigu muxuu yahay oo uu daahir ahaado kii naagu dhashayse muxuu yahay oo uu xaq ahaado waa run eraygan elifas waayo dadku waa dembiilayaal laakiin elifas iyo saaxiibbadiis waxay hadalkan u leeyihiin waxa weeye iyagoo aaminsanaa in ayuub uu galay dembi aad u xun kaasoo ay tahay inuu dibadda keeno oo uu qirto haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubkii shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan bal eeg ilaah ma aamino kuwiisa quduuska ah oo xataa samooyinku hortiisa daahirkuma aha haddaba marka uu leeyahay samooyinku ma nadiifsana ayaa taasu run ay noqonaysaa markii ciise masiix dunidan uu ku dhintay uma dhimanin oo keliya inuu badbaadiyo dadka laakiin waxaa qorshihiisu uu ahaa in la sameeyo dhul cusub iyo same cusub maadaama haatan layna soo furtay haddaba waa warbixin dhab ah in samooyinku ayaan daahir ku ahayn hortiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka shan iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba bal sidee buu u daahir ahaanayaa nin karaahiyo iyo wasqaan ah oo dembiga sida biyo u cabaa haddaba taasu waa run waayo haddiiba samooyinku nadiifin u baahdeen intee in la eg baa dadkuna ay u baahan yihiin in la soo furto ha yeeshee in kastoo ay hadalladanu run yihiin ma ahan kuwo ayuub keligiis lagu xakamaynayo waxaase ay saamaynaysaa dadka kale oo dhan haddaan soo koobno cutubkan shan iyo tobanaad ayaannu eegaynaa aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan ninkii shar ahu sida naag u foolato oo kale ayuu u xanuunsadaa cimrigiisa oo dhan intaas oo ah sannadihii loo kaydiyey kuwa wax dulma oo sanqar cabsi leh ayaa dhegihiisa gasha oo wakhtiga barwaaqadana baabi'iyuhu wuu u soo iman doonaa mar kale ayaa hadalladii elifas ay ka muuqdaan sida in ayuub shar uu yahay oo uu wax qarinayo markii aynu eegno raggan ayuub saaxiibadiis ahaa ayaad arkaysaa in dembiga ayan yaraysan oo xagga aragtida iyo fikraddaba way ka duwan yihiin dadka maanta khubarrada maanta waxay aaminsan yihiin in dadka qaldaadkoodu uu yar yahay oo bini'aadankuna ay sarreeyaan waayo waxay ku yimaadeen dunida iyagoo soo maraya heerar kala duwan waxaanay leeyihiin ma ahan in uu amar ka qaato ama uu hoos yimaado abuuraha ha yeeshee nebi ayuub saaxiibadiis in kastoo ayaan war ka haynin dhibaatida ayuub haddana way ka garasho dheeraayeen dadka maanta oo waxa ay lahaayeenna runta ayay ku sallaysnaayeen haddaan dib ugu noqonno kitaabka waxaan arkaynaa in elifaas aannu u muuqan sida nin garanaya nebi ayuub waxaase uu ahaa sida mid la doodaya wax cusubna ku hadli maayo laakiin wuxuu ku soo noqnoqonayaa wixii uu horay u yidhi oo wax cusubna ma leh hadalladiisu markii aad eegto dooddiisii koowaad haddaba waxaa intaasi ku soo ekaanaya cutubkii shan iyo tobanaad oo aynu idiin soo koobnay waxaanan bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka ama cutubyada lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee kitaabkii nebi ayuub haddaba cutubyadani waa lix iyo toban iyo toddoba iyo tobane waa isku hal cashar waana jawaabtii nebi ayuub uu siiyey elifaas waxaanan maqli doonnaa jawaabtii ayuub uu siiyey elifaas markii labaad waana sida gar laysku marila'yahay oo dood noqotay marka koowaad qof baa hadalka qaadanaya marka labaadna waa loo jawaabayaa qofkii hadalka qaatay markii hore oo waa dood soo noqnoqonaysa waxaanan aragnay in ayuub saaxiibadiis aanay innaba qalbiqaboojin u keenin ayuub saaxiibadiis dantoodu waxay ahayd inay ka adkaadaan nebi ayuub oo xagga xikmadda iyo khibradda ay kaga sara maraan ha yeeshee weli waa ku guulaysan la'yihiin dooddooda elifaas wuxuu ku soo noqnoqonayaa waxyaalihii uu horay u yidhi wax cusubna ma hayo haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubka lix iyo tobanaad ee kitaabkan nebi ayuub ayaannu la soo baxaynaa baalka lix boqol laba iyo lixdan ee ahdigii hore waxaanan ka akhrinaynaa labada aayadood ee ugu horreeya waxaana qoran sida tan markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi anigu waan maqlay waxyaalo badan oo ceenkaasi ah idinku dhammaantiin waxaad tihiin qalbiqaboojiyaal qalqalloocan qidcadan kore ayaa ayuub uu u sheegayaa saaxiibadiis inaanay wax cusub barin ama ayan isaga qalbiqaboojinin nimankan waxay ahaayeen saaxiibadiis dood bayna ka dhigeen hadalkii intii ay u qalbiqaboojin lahaayeen nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno wuxuu ku leeyahay iyaga sida ku qoran aayadda saddexaad hadal dabayl ahu miyuu dhammaadaa balse maxaa kaa dhirfinaya oo aad u jawaabaysaa haatana ayuub wuxuu ku leeyahay elifaas inaad iska aamusto ayaa kaaga wanaagsanayd hadalkan aad igula hadashay oo ka gaabinaya bartilmaameedkii uu lahaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan haddii naftiinnu ahaan lahayd naftayda anigu waan u hadli kari lahaa sidiinna oo kale oo hadal waan idinku hortuuli kari lahaa oo madaxaygana waan idinku ruxruxi kari lahaa oo tacsiyeynta bushumahayguna way idiin qalbi qaboojin lahayd ayuub wuxuu ku leeyahay haddii heerka uu isagu joogo maanta ee hooseeya ay iyagu joogi lahaayeen inaannu sidaasi u canaanteen rasuul bawlos ayaa isagana lagu yaqaannaa inuu lahaa dabeecaddan nebi ayuub oo kale wuxuu qoray isagoo la hadlaya rumaystayaashii reer galaatiya hadalladan ku qoran isla warqaddii reer galaatiya cutubka lixaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalayaalow nin haddii xadgudub lagu qabto kuwiinna ruuxa raaca midka ceenkaas ah ku soo celiya qabow adigoo isdhowraya si aan adna lagu jarribin haddaba ma ahan in kuwa buka ama jidka ka leexda la daleeceeyo waa in si qabow loola hadlaa waxaa markaasi la doonayaa in qofkaasi lagu soo celiyo ruuxa qabownimada waxaana sharaxaadda ceenkaasi ahi ay inoogu qoran tahay injiilka oo ciise masiix ayaa tusaale inaga siiyey markii uu xertiisii cagaha u maydray oo markii aniga iyo adigu aan dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo dembi oo dhan warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda sagaalaad ayay ku qoran tahay haddaba waxaa murugo leh in nebi ayuub saaxiibadiis ayaan saaxiibkood caawinin waa ayuube oo si qaraar bay ula hadleen intii ay ruuxa qabownimada ku soo celin lahaayeen isaguna wuu isdifaacay oo hadalladoodiina hadallo kale oo fara badan ayuu ka horgeeyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka kitaabkii ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadda shanaad ee baalka lix boqol laba iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan laakiinse anigu afkayga waan idinku xoogayn lahaa oo tacsiyiinta bushumahayguna way idiin qalbiqaboojin lahayd ayuub wuxuu saaxiibadii u sheegayaa inuu qaab ama hannaan ka duwan kan ay isticmaalayaan la imaan lahaa oo wuxuu leeyahay waan idin xoogayn lahaa ee idinma eedeeyeen oo idinma niyad jebiyeen marka dhanka kale laga eego wuxuu cagaha u mayri lahaa saaxiibadiis oo wuu qaabili lahaa taasuna waxay ahayd baab iyaga ku habboonaa inay ula macaamiloodaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka lix iyo tobanaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaa qoran sida tan anigu haddaan hadlo xanuunkaygu igama yaraado oo haddaan iska aamusana miyaan in ka yar xanuunsadaa laakiinse haatan wuu i daaliyey oo guutadaydii oo dhan cidla baad ka dhigtay waad i qabsatay taasuna waa marag iga gees ah oo waxaa igu kaca macluulkayga oo fool ka fool ayuu igu markhaati furaa
sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fudud yahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin